أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay saldhig maleeshaadka murtadiinta ah ku lahaayeen duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan mucaaradka riddada ayaa sheegay in madaxa kooxda riddadu wejigabax kala soo kulmay shir ka dhacay kambaala oo looga hadlayay mustaqbalka ciidamada afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah kaga jira soomaaliya madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ka carooday amar ay duldhigeen madaxweynayaasha saliibiyiinta ee ku kulmay magaalada kambaala ku dhowaad soddon qof ayaa dhintay tiro kale oo intaas ka badanna way dhaawacmeen kadib shil gaari oo ka dhacay dalka aljazaa'ir munaasabad lagu caleema saaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud mas-uuliyiin ka socday jimciyadda qur-aanka kariimka ayaa kormeer ku tagay machadka taajul waqaar ee deegaanka biyuuley ee wilaayada islaamiga bokool ardayda madarasada al-furqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gadow عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay saldhig maleeshaadka murtadiinta ah ku lahaayeen duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay saldhig maleeshaadka riddada ah ay ku lahaayeen deegaan dhacduleedka teedaan ciidamada mujaahidiintu waxay dagaalkaasi ku qabsadeen gaari cabdibile ah oo ay lahaayeen maleeshaadka riddada waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray cadowga dhanka kale faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar madaafiic ah oo mujaahidiintu ay xalay ku garaaceen xerada maleeshaadka murtadiinta ay ka degan yihiin degmada buule burte halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshaad aada u badan waxaana weerarkan ku dhintay hal murtad halka laba kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada jannaale ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshaadka riddada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale mucaaradka riddada ayaa sheegay in madaxa kooxda riddadu wejigabax kala soo kulmay shir ka dhacay kambaala oo looga hadlayay mustaqbalka ciidamada afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah kaga jira soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen camaar cabdulqaadir murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah hoggaanka siyaasiyiinta riddada ee mucaaradka ku ah kooxda villa soomaaliya ayaa sheegay in fashil iyo wejigabax lagala kulmay shirka ka dhacay kambaala oo looga hadlayay mustaqbalka duulaanka saliibiga ah ee isbahaysiga eyusom waxa uu carabka ku adkeeyey in xaqiiqada aan la iska indhotiri karin sida ay tahayna loo wajaho xaaladda hadda lagu jiro oo uu ku tilmaamay in aysan u muuqan mid sii socon karta isagoo tusaale u soo qaatay wixii ka dhacay afghanistaan iyo fashilkii maraykanka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaa kale oo uu si cad u sheegay in kooxda riddadu aysan haba yaraatee wax awooda u lahayn in ay iska caabiyaan geesiyada tawxiidka ee bariga afrika haddii ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka soomaaliya horta dee wejigabaxa soomaalia dhan buu ku dhacay inkastoo xasan sheekh madaxweyneha xilkiisa dhammaaday isaga hadda uu miiska fadhiyey laakiin runtii wax habboon ma ahayn wax maanta meesha ka dhacay saan u wada arkaynay xaaladda hadda lagu jiro mid sii socoka sustainable ma aha waxaan xasuustaa hadalkii uu jeediyey eh, madaxweynihii maraykanka eh, joe biden markuu ka guranaya afghanistan wuxuu yidhi afghanistan wax kastaan gelinay dhaqaale kastaan gelinay ciidan dhowr boqoloo kuna u dhisnay hubka ugu casrisanaan siinay laakiin waxaan ku feelgarownow dhahay will to fight rabitaankii inay dagaalamaan keenweynow dhahay dowlad soomaaliyeedna ani meel kuma ogi oo awood u leh hadday ciidamadaas ka tagaan nimanka duurka joog inay iska celi karto nafteenna inaan been u sheegna ma rabnee ma joogto meesha saas daraaddeed inaan tabarteenna ku tashanaa fiican oon waaqacan u soo degno oo indhacadayskan iyo qardajeexan aan iska dhaafnaa fiican jimcihii shalay ayay ahayd markii murtad guurguurte uu ka carooday gunaanadka shir aan caadi ahayn oo muddo saddex cisho ah ka socday caasimadda kambaala ee dalka ugandha kaas oo looga hadlayey mustaqbalka ciidamada afrikaanta kadib markii maraykanku sheegay in dhammaadka sannadkan uu jarayo dhammaan taageeradii uu siin jiray ciidamada eu som mahadsanid camar ku dhowaad soddon qof ayaa dhintay tiro kale oo intaas ka badanna way dhaawacmeen kadib shil gaari oo ka dhacay dalka aljazaa'ir walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo eegaya tirada dadka ku dhintay shil bas oo ka dhacay gobolka bomers ee waqooyiga dalka algeria ayaa gaartay toddobiyo labaatan qof halka soddon iyo sagaal kale ay ku dhaawacmeen iyadoo laba ka mid ah dhaawacyada lagu sheegay inay ku jiraan xaalad halis ah wasiirka caafimaadka algeria maxamed saadiq ayaad ayaa sheegay in tiradan ay weli tahay mid ku meel gaar ah maadaama ay socdaan baaritaanada iyo daryeelka dhaawacyada shilkan ayaa dhacay kadib markii bas rakaabsiday uu ka leexday wadada qaran ee lambarkeedu yahay afar labaatan kuna dhacay meel god ah oo ku taala agagaarka alkarma ee gobolka bomers oo qiyaastii konton kilomitir dhanka bari kaga beegan caasimadda dalkaasi ee aljeris wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in baska uu ka yimid gobolka setif ee bariga algeria balse uu xakameyn waayey darawalku ka hor intuusan ku dhicin meel hoose sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay baska oo dhinac u rogmaday iyadoo la rumaysan yahay inuu rogmaday masaafo dheer kadib markii uu waddada ka baxay shilkan ayaa noqday kii ugu dhimashada badnaa ee algeria ka dhacay tan iyo bishii agoosto labada kun shan iyo labaatankii markaas oo bas kale uu ku dhacay tug ku yaala caasimadda algeris halkaasoo ay ku dhinteen siddeed iyo toban qof sidoo kale bishii disembar labada kun shan iyo labaatanka afar iyo toban qof ayaa ku geeriyootay shilbas oo ka dhacay degmada tabelbala oo dhacda koonfurta dalkaasi dhacdadan ayaa mar kale iftiimisay baahida loo qabo adkeynta badbaadada wadooyinka iyo xoojinta tallaabooyinka lagaga hortegayo shilalka gaadiidka ee kusoo noqnoqday dalka algeria mahadsanid abuusheyba madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ka carooday amar ay duldhigeen madaxweynayaasha saliibiyiinta ee ku kulmay magaalada kambaala waa kan mar kale iyo walaalkeen camaar cabdulqaadir magaalada kambaala ee caasimadda waddanka yuganda waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen dowladaha saliibiyiinta afrikaanta ah ee ciidamadoodu duulaanka ku joogaan soomaaliya kulanka oo aysan soo xaadirin inta badan madaxda dowladaha saliibiyiinta ah marka laga reebo kenya iyo yuganda ayaa diiradda lagu saaray sida dhaqaale loogu heli karo calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ah waxaana sidoo kale madasha xaadiray murtad xasan guurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ugu horrayn hoggaamiyaasha saliibiyiinta ayaa soo jeediyey in waxa loogu yeero gaalada qaramada midoobay ay sii maalgeliso howlgalka ilaa iyo siddeed iyo toban bilood si ay soomaaliya u sii joogaan balse murtad xasan guurguurte ayaa madasha ka sheegay in aysan ka maarmin kufaarta afrikaanta ayna u baahan yihiin laba sanno oo dheeraad ah oo ay dalka sii joogaan madaxda kambaala ku kulmay ma muujin wakhti cayiman oo ay ciidamadu sii joogayaan balse waxay afka ku adkeeyeen baahida ay u qabaan lacagaha reer galbeedka intaasi kadib shirka ayaa laga soo saaray bayaan ka caraysiiyey murtad xasan guurguurte kadib markii madaxda kambaala ku shirtay ay ku amreen kooxda riddada in ay heshiis la gasho mucaaradka ayna qabato shir ay iyagu korjoogtayaalka yihiin requested His Excellency Dr. Hassan Sheikh Mahmoud, President of the Federal Government of Somalia, to convene a conference of political leaders and leaders of federal.
waxaa loogu baaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu sida ugu dhaqsiyaha badan isugu yeero shir ay ka qaybgelayaan hogaamiyayaasha siyaasadda iyo madaxda dowlad goboleedyada federaalka iyadoo madaxda dowladaha ciidamadooda ku deeqay howlgalka ay ka qaybgelayaan kormeerayaal ahaan waxaa la adkeeyey baahida loo qabo bixitaan nidaamsan oo isku dibiridan oo wejiye leh oo ay sameeyeen ciidamada a u s som iyadoo la xoojiyey muhiimadda ay leedahay hanaan midaysan oo isku dhafan oo lagu taageerayo howlgalka sidoo kale waxaa carabka lagu adkeeyey in awoodda taageerada howlgalka ee uu waajibiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay sii wado bixinta taageero joogto ah oo aan kala go' lahayn muddo u dhexaysa siddeed iyo toban ilaa iyo labaatan iyo afar bilood The implementation of agreed milestones strengthen the capacity of the Somali security institutions.
murtad xasan guurguurta oo ka carooday amarada uu duldhigay baadari musafani ayaa ka soo cararay kambaala wuxuuna soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo la filayo in uu warbaahinta kala hadlo wixii uu la soo kulmay reer galbeedka iyo dowladaha afrikaanta ee ciidamadoodu ku sugan yihiin soomaaliya ayaa cadaadis siyaasadeed iyo mid amni saaraya madaxa kooxda riddada isbuucii la soo dhaafay ayay ahayd markii ay mucaaradku ugu baaqeen hogaamiyaasha shirka kambaala in ay cadaadiyaan murtad xasan guurguurte waxaana u muuqataa in baaqoodii la aqbalay mahadsanid camar munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya munaasabadan oo naqiib cusub ay ku dooranaysay jufada israafiil abakar oo ka mid ah balweynta mursado ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud jufada israafiil ayaa naqiib cusub u dooratay naqiib cabdicasiis cabdulaahi si uu ugu hogaamiyo kitaabka allah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo beddelaya naqiibkii hore ee beesha naqiib faarax xasan cali xafladda lagu caliimasaaraya naqiibka waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan waxaana ugu horreyn ka hadlay naqiib faarax xasan cali oo ah naqiibkii hore ee jufada israafiil abakar ee xilka wareejiyey waxaan leenahay anoo ah naqiibkii hore oo beesha ee naqayb muddo badan ka ahay ee muddo badan aan soo waday nabadoonnimada waxaan ku wareejiyey maanta laga bilaabo nabadoon cabdicasiis cabdulaahi aan ku wareejiyey asigaasaa cidda ka nabadoona anagu nabadoon iga yahay waa ku qanacsannahay waana haddee rabbi idmo maanta waxay ka bilowda asaa cidda nabadoonka ah asaan ku wareejiyey tolka ugu dhiibay raalliha ku ahaadaano intaas kadib waxaa madasha ka hadlay naqiib cabdicasiis cabdulaahi oo ah naqiibka cusub ee jufada soo dooratay isagoo sheegay inuu beeshiisa ku hogaamin doono shareecada islaamka reer israafiil abakar waxay ii doorteen inaan ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka insha allahu tacaala waana idinku hogaaminayaa waxaan leeyahay haddaa dhabaha toosan aan ka leexdo oo ku dhaqanka shareecada islaamka aan ka leexdo hayga soo daba leexeen ciddu culummana waa leedahay odayaalna waa leedahay haddaana dambe aan ka leexatiinne insha allahu tacaala anaa idinka soo celi doono marka waxaan leeyahay reer israafiila bakarow inaan idinku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka diyaar muutiin
qaar ka mid ah odayaasha jufada israafiil ee naqiibka soo doortay ayaa goobta ka hadlay iyagoo sheegay inay la shaqayn doonaan naqiibka cusub waxaan ku warramayaa afka beesha israafiil abakar meesha waxaan ku dooranaynaa naqiib cusub oon rabno inuu nagu hogaamiyo diinta waxaa kale beeshii isku raacday naqiibku inuu walaalaha dariskayna ou diinta shareecada ou nagula xukuumo oo kula dhaqmo saasaan kula ballannay beeshu dhammaan way isku raacsan tahay naqiibkaas inuu haddii ilaahay kuu ran yahay oo diinta nagu dhaqo beeshu meel fog iyo meel dhow intay joogtaba dhammaan way isku wada waafaqsan tahay inay mataqaanay shareecada islaamka uu ku hogaamiyo oo kitaabka alle ay u hoggaansamaan saas ay isku wada waafaqday waxay beeshu naf iyo maalba la garab taagan tahay jihaadka ka socda bariga afrika beeshu marka waxay aad ugu ducaynaysaa amiirka bariga africa ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha muursadee ugaas cabdulaahi daahir axmed si guud marka waxaan kula dardaarmaa inuu hormariyo horumar ku sameeyo la taaban karo kow naftiisa inuu hormariyo marka aqoontiisa inuu si fiican horta u kobciyo waa nin dhallinyara waa nin firfircoon inuu wakhti ka mida waa awqaadda uu leeyahay oo ku bixiyo inuu aqoontiisa waraabiyo uu kordhiyo waa kula dardaarmaa qodobka labaad waa inuu beesha dhexdeeda isku dubaridkeeda iyo beesha ku xigta iyo nidaamkaasoo dhan inuu asagana uu wax ka bedelo oo la yidhaahdo walaalkii nabadoonka reer maaragtay israafiil abakar ay magacaawdeen waxaa weeye barwaaqo iyo bashbash iyo nabadgelyo iyo wanaag ayuu noo horseeda munaasabadan waxay xambaarsanayd fariin cad oo muujinaysa sida ay qabaa'ilka ku dhaqan wilayaadka islaamiga ugu tartamayaan hirgelinta ku dhaqanka shareecada islaamka dhisida hoggaan ku qotomo cadaalad iyo daacadnimo iyo adkeynta iskuduubnida bulshada iyo sida ay uga go'an tahay ilaalinta nabadda kobcinta xiriirka walaaltinimo iyo dirsuunaagga iyo in khilaafka lagu xalliyo garsoorka alle iyadoo lagu kala baxayo kitaabka alle iyo sunnada rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam mahadsanid marwan mas-uuliyiin ka socotay jamciyadda qur-aanka kariimka ayaa kormeer ku tagay macadka taajul waqaar ee deegaanka biyooley ee wilaayada islaamiga ah ee bakool sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadaya walaalkeen cabdulqani moxamed guddigan oo ka socday jamciyadda qur-aanka ayaa booqday machadka taajul waqaar faraciisa deegaanka biyooley ee hoostaga degmada tiyoglow waxayna ardayda ka qaadeen imtixaan lagu qiimeynayay waxbarashada machadka xafladda waxaa sidoo kale goobjoog ahaa waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada reer biyooley waxaana ugu horreyn kelimad dhinacyo badan taabanaysay xafladda ka jeediyey mid ka mid ah guddigii ka socday jamciyadda qur-aanka runtigeeg khayr faylanin bilaawday madaaris badan magaaladka furun iskoolka furun macad kale hadan taajil waqar la raaw hanin ziyadi maraakiska furun tuuladun yaraw had intaas la ku heli marka waalidiinta dadaaleen runtii meel fayla wal marahayaan waliba lana marka intaas una hada haysanaan say dhuujinaan haana kale hadan oo moqon masay la sheena fadi lakin ziyad sada fadi fal ya galnaan ciyaalka hadda qur-aanka dhamay magaalada haanlem ah madaariista roogan bannaankana roogan taajil waqaar biyoole haleenkonta ka furnaada sahmahaynad kubadan sadi afar oo kale ahayd may weele dadka roog dad oo ahlul qur-aanka dad qur-aanka ka faylo lanwiin in lan yar qur-aanka saaya ikhwaani marka waliba lan baahanyaa isfiirinaan dib inaskanaganaan dhalinyarada oo ciyaalka taajil waqaar iyo madaarista kale iyo dhakadaangina waliba lahaa ilaahay subxaana watacaala aan ka mahdiye awalan aan ka shukriye uma waalidiintii iyo macaalimiintii iyo dadka mas-uuliinta sababnayn haayan walbarashadan askata toosiyeen intaas dhon abaalan niilayen lankastana abaal ee kasneen uniina dadaalnen ogaanen walana noofadahay oo qarashkana nangilyahay lankasta geeg walla barahay walaad walla kii barahay ogow wala idilanka baahnaayay ilkoolahaska qobaday adalakin uuriyo adagay walaag idilka aama faaday adalakii bii adagayna fahmo waayid walay walakin barahay ad ogaad waayid khasaarinagadaas
intaasi kadib waxaa dhankiisa kelimad ka jeediyey madasha mid ka mid ah waalidiinta ubadkooda wax ku baranaya machadka taajul waqaar ee deegaanka biyooley
ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinkana sii may kumad ahaa awlaaddouna na siiyay hibida ah hibi ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala hibidaas ilaahayna sii markan una col cagnanayn qadnaana ilaahayna sii hadafka una kuleenna markan una onee hoogshoon baahnaynay edeegshoonan baahnaynanta in iska sheegnay hadafa kuleenna ilaahay subxaana wa tacaala hortay hana qawoobsiyanin kuwaali cibaaduraxmaanka ilaahay may ka tilmaamay sifaadkasho kuma taha aladiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyuni eryaal subxaana wa tacaala ana oo inogii ka shalay adahabarbaariyaasi andohwaana usoo andohwaana ilaahay ha ka sii usoo handhan lahayna ilaahay hana sii ilaan ilaahay si sheegi bani aadamka adduunka madii kooyaw handhana male dhegana male qalbana male wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum assamca walabsaara walafida ilaahayna ari subxaana wa tacaala yoo andohwaana ahaysani inta cumrigan ilaahay hanindeersi anogii saas ahaaye markan oo hata geeka qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala akhriyaw sidii onayo ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa ilahangidijiinan akhriyahay lankibi iiman le qurdatu acyunyakumutata arrintaas saasa ilaahaynin ziyaadiya lana arintun oo kale dadka muslimiinta dhoo ninka buraaragno isla qobsano wactasimu bixablillaahi naqana ilaahay subxaana wa tacaala ku weydiisadaan hidaayada saasna ilaahay hana sii subxaana wa tacaala ugu dambeyn waxaa la shaaciyey natiijada imtixaankii laga qaaday ardayda waxaana abaalmarino la siiyey ardaydii kaalimaha sare gashay halka kuwa kale ee dadaalka muujiyey balse kaalimaha sare looga horumarayna la siiyey abaalmarino kale ardaygan ka horey kaalinta kood gali boqolkiiba boqol sheeni aadam ibraahiim guudow waliba abaalmarin inlea tumishan dollar ye insha allahu lankas intuis abaalmarin hel kooye taleefonka sheega inta kooye maalinkan kooye ee kaalinta lamaad waliba isla galay kuri iyo gabraa isla galeen ardayga leeraw sayid nuur mucallim xuseen iyo gabarti leeraw cibaada axmed sheekh lamadaas arday waliba sheenayna boqolkiiba sagaalun iyo sagaal lamaadeen waliba layn min tumi lama doolar dhibic shan iyo dhiirigelin iyo farxadda waalidiinta katar galeen nagati yownan taas yeela insha allahu taleefonka sheegaan maalinka nhaay kaalinta saddexaad waliba galay arday leeraw xasan cali nuur iyo arday kale leeraw khaalid sheekh xusein yowna waliba sheenayna boqolkiiba sagaalun iyo siyeed min tumun doolara layin xasan cali nuur iyo khaalid sheekh xuseen yowna surmen intaas walaa in ku hayneen insha allahu yowna abaalmaringan leeyin isla macallinkan hayusin tuuri doona jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu machadka taajul waqaar oo xarumo dhowr ah ku leh wilaayada islaamiga ah ee bokool waxaa wax ku baranaya arday xufaad ah ee qur-aanka ku dhammeeyey madaarista qur-aanka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada kuwaas oo haatan laga saxayo tasxiixa qur-aanka mahadsanid cabdulqani ugu dambayntiina ardayda dhigata madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gado sida warbixinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan الدين مملي على المصالح في جلبها والدار إلى القبائح فإن تزاحم عدة المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد macadka alfurqaan waxa uu ka mid yahay macaahidda sharciga ah ee ka furan degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado waxa uuna hoos tagaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gado waxaa macadkan la furay sannadkii kun afar boqol soddon iyo afartii hijiriga isagoona soo maray marxalado kala duwan balse maanta waa macad aad ay u sarrayso waxbarashadiisa wuxuuna macadkan soo saaray arday kala duwan oo qaar ka mid ah hadda ay macallimiin ka yihiin isla macadkan dhowaan ayaan booqasho ku tagnay macadkan oo xilligii aan booqanaynay ay socotay duruus ardayda la siinayay kana mid ah duruusta macadka ka baxdo maa yajibu nasbuhu calaa annahu mafcuulu macahu waxay waajib tahay in mafcuulu macahu lagu nasbiyo wa huwa aladii yasixu tashriikuhu lima qabla alwaawi fi lxog waa waxay asaxayso in lala wadaajiyo wowda waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya xukumka inay wadaagaan naxw waxaa weeye sahara zaydun zayd baa soo jooday walkitaaba macalkitaaba kitaabka miciisuu soo jooday waxaa mamnuuc ah in zayd iyo kitaabka soojoodka ay wadaagaan xukmu sahri ma wadaagi karaan زيد يا كتابك والثاني إدغام بغير غنى في اللام والرا ثم كررنه والثاني إدغام بغير غنى في اللام والرا ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والثالث الإغلاب عند الباء من بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل والرابع الإخفاء عند الباطل من الحروف واجب للباطل maamulaha macadka oo aan kula kulannay xafiiskiisa ayaa sharaxaad ka bixiyey furitaankii macadka marxaladihii uu soo maray duruusta ka baxdo iyo ahdaafta loo aas-aasay macadkan macad ulfurqaan lilculuum alsharciya walcarabiya waxaa la asaasay sanada markay ahayd hijriga kun afar boqol soddon iyo afartii ee waafaqsan laba kun toban iyo saddexda xilli wuxuu ahaa maaragtay kala guur ah oo aada u dhib badan oo maaragtay deegaanka iyo degmada colaad ay ka jirto oo nimanka kenyaantaa caraga ay haystaan yuu kusoo beegma furitaankiisii kadib markay culummada deegaanka ay arkeen inay maaragtay ummaddan iyo jiilkan aysan la tegin ciidamada ajanabiga ah oo dhaqan xumada iyo basar xumada ka wado magaalada si loo badbaadiyo oo wax un diina loogu sheego culimmadii marka waxay waxay u istaagtay macad inay furaan marxalo ibtidaa'i ah oo ka kooban saddex qaybood iyo marxala ictidaadiya oo dugsi dhexe ah oo ka kooban laba mustawo iyo marxala thanawiya oo ka kooban saddex mustawo ka kooban bilowgiis macadka wuxuu leeyahay qayb hoose oo jamcada khamiista ah oo saddex mustawo ka kooban qaybta sare waa waa saddex fasal qaybta dhexena waa waa laba fasal waaye waxay kale yihiin thaamin iyo taasic waa ictidaadi waaye waa dugsi dhexe waaye saddexa fasal oo kale oo thanawiga ana awal iyo thaani iyo thaalit ala kala dhahaa magacaasay kala leeyihiin ahdaafta macadka waxaa ka mid ah ikhraaju jiilin yastadiicu an yaxmila risaalata alislaam alsaxiixati in maaragtaye ummaddii lasoo saaro jiil awoodo inay xambaaraan risaalada islaamka ee saxiixa ila almujtamac bulshadan ay u xambaaraan innaga marka waxaan nahay dad ummadda nooca u dhiso hadafka labaad waxaa weeyo nashru alcaqiidati asaxiixati fi lmujtamac caqiidada salafu saalix ee saxiixa ah in lagu faafiyo bulshada lagu dhex faafiyo waa hadafka loo asaasay buu ka mid yahay hadafka saddexaad waxaa weeye in la diyaariyo ducaad qaab duruus nidaami ah maarata loo diyaariyo dhammaan majaalaadka tacliinta si nidaami ah ayagoo wax ku bartay maarata si dadka ummadii si fudud wax ugu gaarsiiyaan marka annagoo dacwo iyo ducaadnimo u diyaarinayno haddana maarataye dhinaca kale si nidaami ah inay wax ku bartaan ardadii yaan ugu talagalnay intii aan ku guda jirnay booqashada macadkan waxaan sidoo kale la kulannay mid ka mida macallimiinta macadka wuxuuna macallinkan fariin xambaarsan dhambaal dahabi ah uu u diray guud ahaan bulshada ku nool degmada ceelcadde isagoona yidhi
awalan waan soo dhoweynaynaa walaalka noo yimid kana socdo idaacadda andalus waxaan fariin u diray reer ceelcadde waxaan leeyahay insha allahu tacaala ubadkiina ku barbaariya diinta iyo inay bartaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed sal alla alay wasalam waxaa xaqiiq ah zamanka hadda aan joogno waa zamankii waxa weeyaan islaamku insha allahu tacaala weligii wuu sarreeyey laakiin hadda ehelkiisii baa soo baraarugay marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay ubadkiina bara diinta alla subxaana wa tacaala nolol adduunya mid aakharaba waad helaysaan xaqiiqatan qofkii barta diinta alla subxaana wa tacaala nolol adduunya mid aakharaba uu helayaa haddaad adduunya doonaysaan ilaahay diinkiisa ka raadiya haddaad aakhara doonaysaan ilaahay diinkiisa ka raadiya marka markasta insha allahu tacaala bulshada waxaan ku baraarujinaynaa inay diintooda ku dadaalaan oy bartaan oy juhdi ku bixiyaan ubadkoodana ay ku barbaariyaan macadkan waxa uu muujiyey dadaal dheeraada waxa uuna sare u qaaday tayeenta iyo dardargelinta ardayda si loo helo arday mustaqbalka ka qayb qaadata fidinta diinta islaamka sida uu horeyba macadka u soo saaray macallimiintaya leh oo haddana ka mida macallimiinta wax ka dhiga isla macadkan ومن قواعد الشريعة تيسير في كل أمر نبه التعصير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu